bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaray kusoo dhowaada warka galabnimo ee warbaahinta warsana qodobada wararkeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah gabdhaha wariyaasha ee magaalada baydhabo oo tababar muddo laba maalin socday loo soo gebagabeeyey dowladda oo abaabul dagaal ee ku bilowday gudaha deegaanada gobolka shabeellaha hoose taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo war ka soo saaray dagaalka uu ka dhacay duleedka beled waa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan war martiyeed lagu soo saaray shirka madasha xisbiyada qaranna gudoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay oo faahfaaxin ka bixiyey garoonka diyaaradaha oo dib u habeen lagu sameynaya ee gudaha degmada bardaale gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo la kulmay odayaasha dhaqanka ee deegaanka awdhiigle maamulka waa baarlamaanka jubbaland oo codeyn u qaadi doono axmed midoobe akhbaaraadka banaanka waxaa ka mid ah dowladda sacuudiga oo joojisay ama mamnuucday guud ahaanba dadkii imaan jiray gudaha dalkaasi
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waa maalinimo khamiisa taariikhdu ay ku aadan tahay shanta bisha saddexaad labada kun iyo labaatanka kuwaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu waaweynaa kusoo dhowaada warkii oo fisan ah gudoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay ayaa faahfaahin ka bixiyey dhismaha garoonka diyaaradeed oo ay yeelan doonto degmada bardaale ee gobolka baay sida warkaan inoogu faahfaahinayo khaalid cabdi diyaarado ee degmada bardaale beed ee gobolka baay yamayba ku dareereeree dindhisow edin beleeran garoonkii ahaa mid eed in yar gudoomiyaha degmada bardaale beed ee gobolka baay maxamed isaaq arcas ayaa ku warbiyey shaqada ku dareerta garoonka diyaarado ee degmada bardaale ka degmaha ninka maamula una shacab kaalmaysadaan una kusuugaan degmada bardaale markaaitaan maraha qiybti hor markan maadaama hayweyga yaraahay kuwaalna meelahaas tumunku in labaatan kuwaalna hayweyga kun saddex boqol haween laba kun kuwaal insha allahu tacaala side wali go-aanka deernayn war kasta oo inu bilaabo korna meyli horun dhimaastireen fayli jeyn magaalada wala horumara ku dareeragahay weli dhici magaaladaha naga hayna dhinaga kale gudoomiyaha ayaa tilmaamay ina marka hore degmadii aan la hayna ido sare haddana yeelata ido badan oo sare maybana dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dadka kujiyada degmada bardaale inka baaqay inagoo garab surmareed indhisoo ku dareera degmada bardaale ismiiskamadaorabsasku qaab doornaaytay baraaki iyo walaasaan badanayti ilaa laanboqo iyo lixdan baraako oo degmada kataale waqtigaala kataale dudumine waata saroogalan badiri qaabdarada ahayti burbureeni guriyaalkiisa shacabdarada hay laamiga iyo meel jeegteen go-aan aysaasaato boorkimaad meel maraysin baa laga haytaan insha allahu tacaala taala abligeed iyo horumarshe iyo askabaal wali fadaan makuheraana wadni laakin ka dowladaan wali fadaane walaay qalabki iyo qaabki oo maarata eerboorka eerboorka wali fadi makuwaal ninka maamul ahaan shacabka kaalmeysaan iska kalani jaalida koonfur galbeed ujeeda eh خاصة كونفور قبل خاصة تقول بدي أعرف جدا باقنا يقنا هي وراي توجه قبل أن البور تجي البور يتكدو بلا تكدو لا أنا البور وركا ما دام تقول لك جدا تكدي أنا البور بحتا كما مرهان شعب وركا مثلا انتشرني ولا فضي يوان قرشه جيسان بل شيء بس ده مكيفة سيو جميل شروط إيه لن كستمي لسوق جيل لها مركا حساب تمام يدركوا اللين شعبك أديال شعبك أنا walmasuubiin baryaal daas marka la furay kasta oo koon ku dhulba ujeeda deegaankiisa ku jeed ungaab kasii
aad ayuu u mahadsan yahay khaalid abdi oo warkaasi noo faahfaahinayay gabdhaha wariyaasha ee magaalada baydhabo ayaa tababar muddo laba maalin socday loogu soo gabagabeeyey gudaha magaalada baydhabo sida warkan uu nooga eegayo yuusuf sheekh aadan magaalada baydhabo weliba maalintii shalay hayti la gabagabay siminaar la maalmood aan socday bilaantay wariyaalka ee ka howlgalo magaalada baydhabo siminaarkan waa weliba furitaanshii hiirowshiiba goobrow ku hayay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka nisqoyowka suxufiyiinta soomaaliyeed ee fisa ku-xigeenshii iyo macalimiin kale welibana seminaarkan ku kaduwanaya seminaaradii kale oyo horeeyo anka gobda jaray macalimiinta iyo weliba wasahaya seminaarkii anka horeeyey oyo esharku biyaaq aano kumid ee balaanto wariyaalka ee walbadan ku baraday mixinada saxaafadda welibana meelasay ku hadalay gabroogi tababarka ansocday muddada lamaada maalmood weliba niyo sharaxaadku biyana walaabawiyo tababarka ku baradeen anoo magaalada leero shukr maxamed cabdi ana maasha allah iidan ku faraxsana lamada maalmood ee trading containinku biyaay waa tababar id nolotiidan saameyn ku leh waa sababta ee inaan qofka gabarta ee haddii wuri ee tamar walba dhinaca midabka kasareeyan adileer dhinaca kaameramanimada iyo editinka adileer iyadan kasaree jireen ina tababarkuun qowdi nololaan iyadoo kubedeli doona insha allah walba rajeeyna inta walba ina nololtiidan kubedeli sababta walba nina baray siduna barnaamijyadan oon duuda lahayn haddana oon jarjarada lahayn taasoo kale bay bantan mahadnagaane ina fasaj iyo gudoomiyaasha iyo macalimiintana ina anoo ee magaaga ister maxamed nuur kana tirsan waryaalka madax banaan ee ka howlgala magaalada baydhabo aan tababarnayn barabi muddo lama maalmood geekanin gabagoobay tababarka antananin qabad iyadan ka faraxsanaani waayo xirfada gabdho ku nool koonfur galbeed waryaalka ee xirfada saralan ka qaado aan geeka wali ka dambeynay aaminsana antiane war haddii kaamirmaan kaamir aan hel warkana hadduu wada karo aan ididgareysado karo aan aqoontasana hordhaanka manager laakiin hadda alxamdulilah aan fiso iyo aan ka mahad celiyaan ka dambeysantuna aan maarne editinka aan walaacun sameeyay gudoomiyaha aan abaadir cabdiqaadir iyadan ku mahad celiyaan maadaama uusan garad intanin kooy macalimiinta tagaayan sidoo kale gudoomiye xusni aan ka maranayn usuuna oo marwalba kaalintisnin ku qaadaa isbicno xirfadaan sare lan ka qaado lahay oo gabdho codshalahan dan dhigala waxyaabayo aan baahanyin marwalba ku dhiirigeliya usuuna sidoo kale aan mahad celiyaan sidoo kale weliba meelasay ku hadalay aamine ladan axmed oo ku mid haytay macalimiinta biyaaya casharka weliba niya sheegtay intii ujeedka tababarkan usahay sidii korliinka gaada dhahay ogoonto gibrowiliyaalka ee ka howlgala maamul goboleedka koonfur galbeed salaanka dib runtii sharaf weyna ii tahay inaan tababar saxaafadeed siiyo aqoontooda kor loogu qaada ilaa labaatan gabdhood oo ah gabdhaha saxafiyiinta ee ka howlgala warbaahinada kala duwan ee ku yaala koonfur galbeed soomaaliya runtii arinta ujeedadana waxay tahay in kor loo qaado aqoonta gabdhaha wariyaasha ah ee halkan ka howlgala gabdho fiicanay ahaayeen muddada tababarka aan siinayo oo ay ka go-an tahay inay bulshadooda u adeegaan inay xirfadooda wariyanimo ay horumariyaan maadaama saxafiyiinta ay yihiin udubdhaxaadka ee dimuquraadiyadda iyo xoriyatulqowlka iyo sidoo kale horumarinta ee dhaqandhaqaale ee bulsho haddana dumar haddaan nahay aan ragga ka badan ama bulshada aana dadka ugu badan maxaa la dhahaa dumarka hunna nisfal mujtamac iyo libna nisfal ah in gabdhaha saxafiyiinta ah tababar la siiyo runtii wax weyn waaye waxaan ugu mahad celinaa ururka isutaga saxafiyiinta soomaaliyeed ee fisoj runtii gartay in gabdhaha wariyaasha ah ay si gaara aqoondadooda u siiyaan oo tababar kor loogu qaaday aqoontooda siiyaan yusuf sheekh aadam idaacadda warsan idhabo
aad ayuu u mahadsan yahay yuusuf taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa war ka soo saaray dagaalkii shalay ka dhacay duleedka magaalada beled waa beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidaa warkaani meelashaasi nooga soo diray waryaheena bashiir cabdulaahi cusmaan banduulaha qaybta toddoba labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya saalax yacquub oo warbaahinta kula hadla magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey howlgal ay sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay dagaal maanta iyo xalay ka dhacay deegaanno hoos yimaado gobolka hiiraan ee degmada beledweyne sidaad ka war qabtaan xalay waxaa dagaal culus ka dhacay degmada la yidhaha ceel cali oo dhinaca qorraxsan beledweyne kaga toosan una jirto muxuu ahayd lixdan iyo shan kiilomitir ciidan macaawisleeye oo deegaannadaas ah ayaa xali waxay weerar ku qaadeen al-shabaab fadhiyo ay ku lahaayeen degmada ceel cali halkaas oo ay ku dileen nin amiir ah oo ninka deegaankaasi ugu sarreeye ahaa oo nin horeo meeshaasi lagu dili oo deegaankaasi madax ka ahoo lagu dili lagu beddelay markiisii horena nabadoon shabaabka ay doorteen ahaa iyo istaaf uu watay oo ka koobnay saddex nin iyo isagaba halkaas ay ku dhinteen dagaalkaas xaliyuu dhacay dagaalka markuu dhacay oo xogta aan helnay kadib gobolka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta toddoba-iyo labaatanaad guutada halkan ka deggan ayaa waxay gashay diyaargaroow si nimankaa macaawisleydii oo guulahaasi gaadhay aanay dhibaato u geysan al-shabaabka oo loo difaaco loosoo naftooda loo soo mata bixiyo xalay habeennimaan halka ka guuraynay dhulka ceel cali iyo u dhaxeeya baled weyne waa dhul buuraley ah oo buuro aad iyo aad dhinaca iskuulahayo buuro dheerdheer oo togog waaweynna gudaha ku leh ay ku yeellaan ciidanka wuxuu ka keenay guul weyn waxa uu sheegay in ciidamada macaawisleyda ee ka dagaalama deegaana ka tirsan gobolka hiiraan ay gacan sii doonaan iyo dhammaan ciidamada qalabka sida booliiska iyo nabad sugiddaba mar walba inay u heellan yihiin difaacidda shacabka ummadda soomaaliyeed ee gumaysiga lagu hayo mana ugu dulqaadan doonno in dib damba loo gumaysto nin jayjniya ka yimid mid afghanistaan ka yimid midkoodna inuu dadkaayna baado xoolahayna ku naaxo cid aan ugu dulqaadanayno ma laha ninka sababay in la qaada dhagaxaasi walow hadda dawladda federaalku uu gacanta ugu jiro oo aanay ku guulaysan dhagaxaasi wuxuu heshiis kula galay niman dhageerqabayaal ah oo ganacsato isku sheegaya
aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena bashiir cabdulaahi xusmaan magaalada kismaayo waxaa maanta kulan ku yeeshay xildhibaanada baarlamaanka ee jubbaland kaasoo cod ay u qaadeen codsi kaga yimid madaxweynaha maamulka waa jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe xildhibaanada ayaa cod aqlabiyadda ee waxay ku ansixiyeen codsiga madaxweyne axmed midoobe oo ahaa in muddo kordhin uu u sameeyo xilliga uu soo dhisayo golihiisa wasiirada cusuba dhammaan xildhibaanada soo xadiray kulanka ayaa cod u qaaday iyadoona muddo kordhintaasi loo sameeyaya waxaana jira in waxaana jirin in xildhibaan uu ka aamusay muddo kordhintaasi waxaa sidoo kale la sheegay in xildhibaanada dhammaan fadhiga soo xadiray ay si cod aqlabiyada ku ansixiyeen muddo kordhinta uu soo jeediyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe kaas oo ku aadanaa soo xulista wasiirada cusub ee maamulka jubbaland madasha xisbiyada qaran oo ay ku midowsan yihiin laba xisbiya sidaas sareed waxay moormurtiyada ay kaga hadlayaan arrimo dhowr ay ka soo saareen shir muddo shan maalin ee ugu socday magaalada ankara ee dalkaasi turkiga warmurtiyeedka ka kooban laba bog ayaa waxay sheegeen ama ay kaga hadleen xaaladda iyo caqabadaha amni ee ka jira gudaha dalka soomaaliya kaasoo ay sheegeen in loo baahan yahay in laga gudbo maadaama dalka uu isku diyaarinayo doorashada labada kun iyo labaatanka oo la filaya inay u dhacdo qof iyo codda sidoo kale warmurtiyeedka waxa ay ku sheegeen in dhammaan madasha xisbiyada qaran ay wadahadal iyo oo kale talooyin ay usoo jeedin doonaan madasha waa madaxda dalka waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in hal laga gaaro xisbiga siyaasadeeda iyo sidii loo adkeyn lahaa amniga dalka maadaama waddanka isku diyaarinayo diyaargarow ku aadan doorashada qof iyo cod oo la filaya inay ka dhacdo labada kun iyo labaatan iyo kowda guddiga waa madasha ayaa sidoo kale soo saaraya xisbiya waa ayaa ka hadlay siyaasadda u dhexaysa mada maamul goboleeda dalka iyo dowladda dhexe taas oo ay ka sheegeen in ay tahay murugo iyo sidoo kale ba walbahaar maadaama waddanka uu yahay waddan hadda uu soo midoobayo sidoo kale warmurtiyeedka waxa ay ku sheegeen in ciidanka dhaqdhaqaaga ka wada deegaanada maamul goboleeda dalka argagixisanimo ay u adeegsanayaan dowladda taasoo sheeg ay keeni karto burbur iyo dhibaato shacabka soomaaliyeed ayaa ugu baaqeen madasha xisbiyada qaran in ay mar walba ay ku dadaalaan sidii loo midayn lahaa dalka islamarkaasna guulo waaweyn looga deeri lahaa waa looga gaari lahaa dagaalka ka dhanka ee harakada al-shabaab ah dhegeystayaal halka warkaad kala socotaan waa idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dalka maraykanka waxaa weli lagu warsugayaa natiijada rasmiga ee doorashada xisbiga dimuqraadiga ee dhexaysa halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafayba ay ka socotay doorashada ayaa lagu magacdaray subar tunisa waxaana ka qayb galay musharaxiin badan oo ka mid yihiin bilina sindira john iyo michel bira kuwaasoo intooda badan u tartamaya xisbiga waa xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi maraykanka balse iyadoo ilaa iyo hadda laga dhawaaqin doorashada natiijada ayaa waxaa jira odayaal waa xisbiyo kale oo inta badan u tartamaya xilka iyadoona xisbiyadaasi dhammaantooday rabaan inay ka guulaystaan doorashadaasi doqii hore ee magaalada new yorka balina ayaa ah doqa ugu cadcad ee doorashadaasi asigoona la sheegay in ololihiisa doorashada uu ka bixiyey lacag dhanna nus milyan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa qayb ka ahaa dadka inta badan u tartama xilka mada waa xilka xisbiyada dalka xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi waxaana taasi ay sababtay in doorashada weli aan lagu dhawaaqina maadaama xisbiyada waa musharaxiinta ay weli ay tartamayana ugu dambeyntii master bijina ayaa kulankiisa waxa uu la qaatay dhammaan codbixiyaasha maadaama uu rabo in uu ku guulaysto kursiga xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi maraykanka kaas oo uu noqon doono ama uu matali doono doorashada madaxtinimo ee maraykanka la filaya inay ka dhacdo bisha nofembar ee sanadkana sidoo kale ergeyada qaar oo u tartamaya xilkaasi ayaa sheegay in musuqmaasuq laga sameeyey doorashadaasi maadaama lacag dhanna nus milyan uu bixiyey doqii hore ee magaalada new yorka dhegeystayaal warkii aad kala socoteen idaacadda warsan galabnimadana halkan ayuu ku egyahay warka waxaa soo saartay shukri ismaaciil xamiid shukri badhaana anigoo cabdirashiid raashka ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada waa maryan macalin intaa warka war lamida dib uu kulmi doona khiyaaray amaanaal